bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhammaantiin dhegaysaa kuna soo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subax isniina bisha diseembara waa labayo toban sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka saaka idinka imaanaya suudi hadab jiray magaalada boosaaso qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhallinyarada ee puntland oo wadda qorshe da'yarta shaqo loogu abuurayo tiro badanna shaqogeysa doorashada baarlamaanka xubnaha aqalka hoose ee dowladda federaalka ka soo baxaya puntland oo maalintii labaad ka dhacaysa garowe kadib markii shalay tahay dib u bilaabatay taliyaha bilayska puntland janaal ereg oo sheegay saldhigyo bilays oo cusub in laga dhisi doono degmooyinka boocama iyo tukaraqo gobolka soola waxaa kaloo barnaamijkeena dhegaystayaal ku maqli doontaan deegaano gobolka nugaalo laga dayrinayo xaaladaha biyala'aaneed ee ka jira qodobadaasi qodobo kaloo xiiso badan ay ka mid yihiin xubnihii wargeysyada iyo ciyaaraha barnaamijka subaxnimada saaka ee dunida ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan wuxuu barnaamijka saaka idinka imaanaya suudi hadal jira magaalada boosaaso anigoo cabdicumar geediaan idiin soo jeedinaya marka horese warkii dunida iyo maxamed cabdulaahi cali kooshi warkaa dunida weriya maxamed cabdulahi cali kooshin ayaa inoo soo jeedinaya haatana u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimo ee saakee dunida waxaan ku bilaabanay sia qodobadaba ku dhegaysanayseen wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland ayaa waddo qorshe lagula dagaalamayo shaqala-aanta siiba da'yarta oo muddooyinka dambe hami weyn ka galay badankooda safarka khatarta badan ee tahriibka barnaamijkaasi oo meelo badan oo dalka soomaaliya ka socda ayaa wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhallinyarada ee puntland waxaa ugu suura galay dhallinyaro badan inay shaqo ugu abuurto sida uu noo xaqiijiyey wasiirka wasaaraddaasi cabdiraxmaan sheekh axmed habarwaa wasiirka oo arrinkaasi uga warramay xasan haykel ayaa noo sheegay sidan soo socda maalmaha waxaan joogay magaalada boosaaso waxaa lagu yimi shaqooyin maqaranaysaa shaqooyinka caadiga ahaa sidoo kale saalka waxaan tagnay kormeer shaqo oo ku aadan dhalinyaraha shaqo abuur u samaynay jaanka awl ama jaanka boosaaso hadisa u taqaanin oo muhiim iyo xaqiiq diyaaran muddo daba socotay sidii dhalinyarada loo jaacayn lahaa mashruuc dhowr qaybood isku isugu jira oo marfaw iyo iyo n b iyo hay-ado badan ay ku jiraan oo ujeedkiisu yahay sidii dhalinyarada shaqa abuur loogu samayn lahaa weliba shaqada maalin maalinlaha ah aan qofka kugaranaysa nolosha ku maarayn karo waxa uu qabanayaa wax nafa weliba dalka noqon kara marka arrimahaas baa unoogu muhiimsanaa waxaa kormeelka maanta igu weeriyey oo aan wada soconay wasiirka wasiir dowlaha dekelada wasiir axmed marka guud ahaan kulankii iyo lasoo yeelanay dadka deegaanka iyo hawshaan meesha oo kamida si guuliga ugu soo dhamaatay amada bulshada beecay waaya marka kormeerkaas iyo shaqo abuurka aad sheegtay in dhalinyarada loo sameynayo iyo qaabkii wasaaradda ay uga holan tahay ee sidai ugu raadin lahayd dhalinyarada shaqo abuur maxaa idinkaga soo baxay
waxaa nooga soo baxay barnaamijkan marka hore qaybtiisa hore waxaa dhalinyaro ilaa sideed boqol iyo konton dhalinyaro ah baa shaqo abuur loogu sameynayo muddo laba bilooda wuxuuna magaranaysa ka howlgalay dhammaan tuulooyinka ilaa sideed sagaal sideed tuulo iyo magaalada boosaaso laftigeeda degmada magaalada boosaaso arrintaasoo dowladda hoose laftigeeda nagala shaqeynaysay iyo communitiga way dhamaatay fayskaa hore fayskaa labaadna kaasuu daba socdaa qaybo badan oo farsamo ah oo dhan xagga xirfadda horumarinta xirfadda xagga waxa weeye kalluunka laftigiisa qaab baa la rabaa dhalinyarada loogu tababaro oo cad kalluunka inta loo qallajiyo suuqyo margaranaysa suuqyada ka fogfog iyo kalluunka wabadan u helin talaagad joogta ah ama koronto joogta ah ama internetka in aysan aada u liita marka hab farsamo abaa jira oo adduunka uu sameeyo oo lagu qallajinayo kalluunka ka kooban kadibna waxaa kuusoo lalaanaysa in tuulooyinka iyo baadiyaha iyo dhulka fafog oo dhan la gaarsiin kara si sahlan farsamooyinkaas waxay ka mid yihiin farsamooyinka shaqaabuurka u noqon karta adibada weyna uu leenahay faa'iidaysiga kalluunay kalluunka iyo waxyaalaha magaranaysa la xiriira aan uga faa'iidaysan karnay qayb ka tahay waxaa kaloo jirta bir laftigeeda la rabo in la beero oo dhulka lagu tallaalo oo dhalinyaradii marka hore oo neerta kala gelinayay marka kale oo dhulka lagu tallaalayo iyo kulliga wax ka taraya gaaraan meelaha xeelaha ah oo badda uu ku baxayo geed mangrove afingilisa lagu dhaha soomaaliya xabaagda ma xasuusto aroore iyo dhulka aadka ayuu ku diyaareeya baaro hore lagu diyaaray duniyada lafteeda waxay kamid tahay qaybo dhalinyarada waa si gaaraba dhalinyarada ku soqakaya arrinta amaraysa focuska loogu saarayaa ugana ogaata kuwa degmo oo soomaaliya ka mida mashruucani ka socdaa marka arrintaasi waxay ahayd arrin xanuun ogaalin badan weeye
waaya ugu dambeyntii wasiir dad badan baa waxay qabaan in jaamacadaha dalka ay kasoo baxaan dhalinyaro aada u fara badan oo wax soo bartay oo jaamacadaha dhameeyey qaarkoodna laga warqababa inay dalka ay ka tahriibaan qaar kalena la sheego in ay shaqala-aan aawadood ay dalka u joogaan marka balansiga wasaaradaada iyo xisaabta kugu jirta tirada soo qalinjibinaysa ee jaamacadaha kasoo qalinjibinaysa iyo qaabka shaqa abuurka loogu sameyn karo
aad baa umahadsan tahay walaal dhalinyaradu keliya ma aha horta marka koowaad dhalinyarada jaamacaadka ka soo baxaysa ama soo balanjifaysa gabaraysa waxaa ka badan malaayiin jeer ama tobanaan jeer ka badan dhalinyarada kale oo aan fursad u helin inay education formal education processka caadiga amraan kadibna xirfadda aqoonta ay leeyihiin inay ku shaqo tagaan dabcan waa og tahay waa la socotaa oo shaqa abuurka guud oo dalkeena ama maalgashi ha noqoto ama projectas ha noqoto aada iyo aad uga hooseeya dadkeena laakiin waxaan u baahannahay inaan hore naga hooseeyaan aan hore u socono dhalinyarada jaamacaadka waxaa jira barnaamijyo aan u fudaynay oo aan rabno inaan iyada laftigooda shaqaas inoo soo socoto insha allah biilah karimuriya in sanad walba guuraan lixdan dhalinyaraha oo jaamacaadka ka qala jebiyey in jaamacaadka localka weli xooggooda in localka aanu ku saarayno diiradda in shaqa abuur joogtaa loo sameeyo oo shan iyo toban labaatan labaatan labadii bilood ama saddexdii biloodba mashruucaasna insha allah waxaa laga taarget garanaya world banka sidoo kale mashaariicda kale oo dalka timaada waxaan xoog ku saarnaa oo ku dhiirigelinaa in ay ku jirto ugu yaraan qayb internship program waxaa afkaqaa lagu dhaca oo qofka la rabo inuu dhalinyarada fayshka ah oo jaamacadda ka soo baxay si uu u magaranaysa shaqada practical ugu bedelo waxaan practical waxay u baahan tahay practicality u baahan tahay in marka dadkaas dhalinyarada muddo lix bilood shan bilood hal sano internship programkaasi magaranaysa lagu dhiirigeliyo wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha puntland cabdiraxan sheekh axmed ayuu kaasiya wuxuu u warramayay xasan aykan watan saako isniina waxaa lagu wadaa jaamacadaha puntland state university iyo bariga africa ee magaalada garowe inay ka dhacdo doorashadii xubnaha ka dhiman baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalk ee kasoo baxayay puntland taasoo shalay bilaabatay kuraasta maanta loo tartamayo doorashadooduna ay ka dhacayso jaamacadaha puntland state university iyo bariga africa ee magaalada garowe ayaa gaaraya ilaa iyo shan kursi kuwaasi oo noqonaya xubnihii ugu dambeeyey ee xildhibaanada kasoo baxaya puntland doorashadaas ayaa si toosa waxaa usoo tabin doona raadiyo dajir bilow ilaa dhammaad iyadoo raadiyo dajir uu dhegaystayaashiisa u ballan qaadayo la socodka doorashadaasi xildhibaanada haddaba haddii aanu in yar dib idiin celiyo doorashadii shalay ka dhacday ee isla aqalka hoose ee lagu doortay kow iyo tobanka xildhibaan waxay ahayd markii koowaad oo hal maalin oo keliya loo tartamo kow iyo toban kursi lana doorto kow iyo tobankii xildhibaan ee kuraastaasi ku fadhiisan lahaa siciid qorsheel oo xubinka guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa sharaxaad shalay gala waxa uu ka bixiyey doorashadaasi dhacday kuna iftiimiyey qaabkii kuraasta loogu tartamay looguna kala guulaysay kursiga u horeeya waxa ku tartamay oo kursigii ahaa leerkase maxamed muumin oo ah lambarka darada slash ebel ebel saddex shan slash b l wuxuu ku tartamay xubnaha kale ah adugu xubnaha waa badnay waa faarax cabdirasaaq cumar sadiiq xirsi warfaa cabdiraxmaan jaamac sharaxle duraan axmed faarax cabdixakiim daahir siciid cabdiraxmaan xoos jibriil oo isago ka maqnaa waxaa marka guushu ahay tartamayaashii labadii isku soo haray akhirkii waxaa noqotay wareeggii labaad isla gaaray faarax cabdirasaaq cumar oo helay labayo labaatan iyo cabdiraxmaan jaamac amay sadiiq xirsi faarax oo helay sagaal iyo labaatan marka saadad xirsi warfaa ayaa noqday ninkii ku guulaystay kursigii ahaa xasan maxamed maxamed muumin ka labaad oo isagu ahaa kursigii afar iyo labaatanaad oo beesha leelkastay isna ahaa xirsi muumin oo ahaa da ra- da slash emir emir saddex saddex slash d m waxaa ku tartamayey daahir maxamed muuse kow labo maxamed cabdullaahi xasan waxaana ay tiradu kala noqotay in maxamed cabdullaahi xasan oo helay shan iyo toban iyo daahir maxamed muuse oo helay soddon iyo lix nin waxaa ku guulaystay marka daahir maxamed muuse oo ah ninka xildhibaanimada ku guulaystay kursiga dhulbahantee yaxye cadalle oo ahaa da raada slash ebel ebel hal shan slash d l waxaa ku tartamayey labada musharax aadan cusmaan xaashi iyo salmaake garaad saleebaan aadan cusmaan xaashi wuxuu helay hal cod salmaake garaad saleebaanna wuxuu helay konton cod xildhibaanka ku guulaystayna wuxuu noqday salmaake garaad saleebaan kursiga leerkase maxamed xasan darada slash ebel ebel soddon iyo afar slash d l waxaa u tartamayey labada musharax oo kala cabdirashiid daahir gaboobe iyo ciise maxamed axmed guraase ciise maxamed axmed guraase wuxuu helay afar labaatan cod cabdirashiid daahir gaboobe wuxuu helay toddobiy labaatan cod marka si rasmiga waxaa ku guulaystay kursigii dharkase ee ahaa maxamed xasan waxaa guulaystay cabdirashiid daahir gaboobe oo helay toddobiy labaatan kursiga muxuu ahaa maxamuud garaab naalaye axmed waxaa ku tartamayey oo dhubahante oo ah da rada slash emer emer hal sideed slash d l waxaa ku tartamayey kow cabdiraxmaan xirsi faarax labo xasan cabdiraxmaan xuseen oo reere saddex faarax cawad faarax cawad jaamac afar cabdullaahi bidhaan warsame waxaa marka noqotay inuu ku guulaystay adigu horta kursiga waxa uu helay xasan cabdiraxmaan oo reere waxba ma helin faarax awo jaamac faarax awo jaamac wuxuu helay hal kursi muxuu ahaa cabdiraxmaan xasi faaraxan wuxuu helay sideed iyo toban kursi marka waxa uu noqday cabdullaahi bidaan warsame inuu helay labiyo soddon cod cabdullahi bidaan baa kusoo baxay marka kursigii dhulbahante maxamed garaad naaliye axmed kursiga kaleeto wuxuu ahaa kursi ay ku tartamayeen kursiga wasangeli dubays kursigaasna madcelis buu ahaa waxaa kursi musharax hore oo xildhibaan ku guulaystay daa'ir xajigeeda uu ku guulaystay marka allah naxariistee kursigii waktigeeda wuxuu lasoo wuxuu kusoo beegmay in maxay ahayd dib loogu celiyo oo reerkii dib ay tahay ay uga gaareen go-aan oo haddana doorasho hor lala galo sidaas ajrigeed waxay maanta noqotay inay ku tartamaan maxamed cabdullaahi faarax kursigii waxayaan wasangalay dubays oo oo ah da slash ebel ebel hal sagaal slash b l oo ahaa kii malceliska waxay noqotay marka labada musharaxoo ku tartamayey inay ahaayeen maxamed cabdullaahi faarax iyo maxamed maxamuud abees maxamed maxamuud abees wuxuu helay labo cod maxamed cabdullaahi faaraxna wuxuu helay afartan iyo sagaal cod maxamed faarax cabdullaahi baa marka noqday xildhibaankii kooxda wasangeli markaa kasoo baxay days kursiga carab carab maxamuud saalax reer ismaaciil oo ah da slash ebel ebel saddex ebel slash b l waxaa isna ku tartamayey musharaxiinta ah maxamed cabdikaafi maxamed iyo ninka labaad ah xasan xaashi warsame marka xasan xaashi warsame wuxuu helay afar cod maxamed cabdikaafi maxamed wuxuu helay afartan iyo shan cod wuxuu noqday xildhibaanka rasmiga ah oo reerka usoo baxay carab saara reer ismaaciil wuxuu yahay maxamed cabdikaafi maxamed ayaa xildhibaanka rasmiga ah reerka waxaa marka ay ku fasladaan carabta maxamed saara reer naaleeye oo ahaya kursiga ku asaysnaa dumar oo ah da slash ebel ebel laba sagaal b l waxaa ku tartamayay musharaxiinta kale ah faadimo maxamed salaad iyo sacdiyo yaasiin samatan faadimo maxamed salaad waxay heshay hal cod sacdiyo yaasiin samatanna waxay heshay afartan iyo sagaal cod kursiga carab maxamuud saalax naaley reer naaleeye oo ahaa dumar waxaa ku guulaystay sacdiye iyo asiin sabatab oona hayshay sagaal iyo afartan cod oo ah xildhibaanada rasmiga ah oo reerka arasala usoo baxday reer naaday kursiga meesha cumar maxamuud oo cabdi ciise oo isna dumar ahaa oo ah da ra da slash emir emir emir lix slash b m ay ku tartamayeen magacyada kale ah kow faadimo cabdi maxamuud labo naciibo maxamuud maxamed iyo xaawi yuusuf axmed naciimo maxamuud axmed waxay heshay emir faadimo cabdi maxamuudna waxay heshay kow iyo toban cod xaawo yuusuf axmedna waxay heshay kow iyo afartan cod xildhibaanada rasmiga usoo baxday cumar maxamuud cabdi ciise oo xagga dumarka ahayd waxay noqotay xaawo yuusuf axmed oo ah xildhibaanada rasmiga reerkaa usoo baxday siciid qorsheel oo xubinka guddiga doorashooyinka dadban ee dowladda federaalka ahna heer federaal barnaamijku wasaaki dunida dhegeystayaal wuxuu idinka imaanayaa suudi hadal jiray magaalada boosaaso taliyaha ciidanka bilayska puntland jenaraal cabdulqaadir shire faarax ereg ayaa sheegay saldhigyo cusub oo bilays in laga dhisayo degmooyinka boocame iyo tukaraq oo gobolka soola degmooyinkaasi oo aan horay u lahayn saldhigyo ciidanka bilaysku ay ku fushan karaan howlahooda amni hadalkan taliyaha ee dhismaha saldhigyadaasi cusub ayaa yimid kadib markii taliyuhu shalay tooxad ahayd uu booqasho ku tegey deegaano ka mid a gobolka suqle ayna ku jiraan degmooyinka boocame iyo tukaraq kulan uu la yeeshay qaybaha bulshada ee deegaanadaas ayaa taliya ereg waxa uu ku sheegay adeegyada ciidan amni ee halkaasi laga fulinayo
anoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska aad baan uga xumahay calaamadda aan ku arkay saakay boocame oo ahayd xaruntii booliiska ee degmada qaabkay u ekayd iyo siday ahayd halkaa waxaa ka muuqanaya xiriirka dowladnimo ee ka dhexeeya degmada iyo dowladda puntland inuu aada u hooseeyey waayo dowladnimadu waxay ka bilaabataa waa booliiska dowladnimada tiirka koobaad ay ku taagan tahay waa booliiska haddaan booliis jirin dowlad ma jirto hadduu ku yidhaahdo magaaladu ama gobolka ama degmadu booliis ma haysano dowlad baan lahayn waa been waxay ahayd wax laga xumaado laga calool xumaado laba qol oo ku yaalay magaalada dhexdeeda qaabka ay ahaayeen aada bay u hooseysaa anigu ciidanka booliiska in yar baan joogaa waktigii aan joogay ma badna waxaa jira barnaamij iga horeeyey oo ay sameeyeen maak ay samaysay lix iyo toban saldhig inay dhisayso aan filayaa boocama number one inay ahayd priority koowaadaan ku qornay numberka koowaad ma naqaan gooru iman doono iyo qorshaha waktiga ku soo aadi doono kolley intaan hadda joogay wax saldhigoo ay dhistay hay-addaas ma maqal qolooyin kaloo wax dhisay way jireen laba hay-adoodoo kale midna u n d b tahay iyo d d g saldhiga ay dhiseen baa jira hormaranaya d d g afar inay dhistay kuwa kalena ma lix bay ahayn intay dhistay tobankaas saldhig baa la dhisay inta hadda ugu dambeysay saldhigyada ugu cusub ah boocama qorshahay ku jirtaa waayo waxaa la yidhi markii markii ceelali heshaa xoola biyo cabbaan ciidan booliis waxaa la heli karaa markii la helo meesha ku shaqayn lahaayeen haddaadan haysan ciidan booliis haddaadan haysan station booliis oo dhisan oo aadan rug haysan oo aadan gurigii ahayn oo aadan xabsigii ahayn oo aadan xafiiskii ahayn oo aadan armigii ahayn booliis xaggee tegayaan su-aashu waa taa waxaa iigu yimid markii xilkan la ii dhiibay booliiska weliba aan u malaynayaa kusima ahaa waxaa ii yimid lix mas-uul oo degmadan ka soo jeeda xildhibaanka hadda iyo xildhibaankii hore wasiirka hadda ee puntland iyo wasiirka hore iyo gudoomiyihii degmada gudoomiyihii gobolka soomaha gudoomiya degmada waa la socday haa laba arrimood bay iga codsadeen waxaan marka ugu horeysa inaan soo booqdo booca imaado horta aan arko waxay soo gaarsiiyeen martiqaad odayaasha ka yimid odayaasha wax kugu martiqaad inaa booca matimaanto marka labaadna waxay iga codsadeen in loo helo saldhig booliis iyo booliiska shaqayn lahaa saldhigga booliiska waxaa jira nidaam cusub oo dowladda federaalka ay hadda soo dejisay oo ku saabsan saldhigyada booliiska degmooyinka ka howlgelaya dowladda federaalku amar ah bay soo saartay degmada aan ku fillayn booliiskeeda degmada aan booliiskeeda ku fillayn in la yareeyo rug laga dhigo hadday ku filan tahay oo ay hadda rug tahayna ee laga dhiga saldhig boocame inaanay lahayn dhaqaale ay ku fuliso ku caawiso booliiskeeda waxa ugu muhiimsan oo degmada laga rabaa waxa weeye waxaa laga rabaa booliiska jooga inay bixin karaan shidaalka lagu howlgelayo iyo raashinka askariga dowladda federaalku waxay ku dartay dharka laakiin xoogaa dharku waa ka culisyaa intaas wax macnala ma aha for example waa soddon dolar shan iyo labaatan dolar weel manaliya halka dirays markii ay haystaan afartan ama ama soddon askari oo waa wax wax yar wey waa lacag yar waxa dareyska u samayn karaa laakiin dowladda dhexaa ballan qaaday dareyska ciidanka inay bixinayso madaxweynaha ballan qaaday walow annaan weli gacanta ku hayn sidaa darteed hoyla-aanta ka muuqata booliiskii oo dayacan iyo baahida ciidanka waa laba waxyaabood iska hor imanaya waxaad u baahan tihiin ciidan laakiin ciidanka xaggee ku xiranayaan xagge hoy u noqonaysa hadday qof soo qabtaan xaggee ku xirayaan hadday hub soo qabtaan xaggee ku xiraynayaan hubkooda xaggee dhiganayaan iyagoo xaggee dharka isaga bedelayaan waa su-aal taagan marka shaqada aan qaybsanaynaa markaasaa leeyahay arrintayda booliiskan ku koobaya hadalkayga sababtu waxa weeyaan hay-adihii kale wasaaraddii arrimaha gudaha way joogtaa oo guddoomiyaha ayaa wakiilka ah wasaaraddii amnigana taliyihii iyo talixiyinkii booliiska labadii waa ka joognaa sidaa darteed waxaan rabaa hadalkayga inaan ku ekeeyo wasaaradda amniga dabcan cabashadiina wasaaradaha ay khusayna cabashooyinkaas oo dhan waa gaarsiinaya haddii rabbi idmo taliyaha ciidanka bilayska puntland jenaraal cabdulqaadir shirax faarax ereg ayuu kaasi ahaa wagaag deegaano badan oo ka tirsan gobolka nugaal hoostagana degmada gorob jiiraan ayaa laga qayla dhaaminaya xaaladaha ka jira siiba biyalaanta guddi gaar oo u xil saaran xaaladaha abaareed ee deegaano badan oo degmadaasi hoos yimaada isuguna jira tuulooyin iyo dhul miyiga ayaa soo tabiyey goobo badan haatan biyihii inay ka dhammaadeen kadib kulan ay isugu yimaadeen gorob jiiraan gelinkii dambe ee shalay guddigaasi oo xubno ka mida isuguna jiray xildhibaano iyo culimaawdeen ay la hadleen radio daljir ayaa noo sheegay sida
degmada godob jiraan iyo nawaaxigeeda xaaladda abaareed oo ka jidha ayaanu warbixin ka dhiibaynaa biidni illaahi alkariim godob jiraan degmada la yidhaahdo deegaanka dhinacyada ka xigaa saddex deligood weeye deliig hawd baa la yidhahdaa deliigna caduun baa la yidhahdaa deliigna deex baa la yidhahdaa saddexda deliigood baa abaar baahsan baa ka jidha gugii kama di'in waxa weeye biyihii badda way gaari kari waayeen kadib markii ma garanaysaa xooluhu ay jilceen oo ceelkii ceel badeed biyo waa leeyahay laakiin dadkiina biyihii gaadiidkii waa jilcay waa u keeni waayey xoolihiina ceelkii waa ay gaari waayeen meelihii aya wax kadi qabanba baa markaan hadda kuwii badano waa kasoo laabteen oo hadda caduun iyo dhinacan baa loo soo cararay oo biyahan godob jiraan baa lasoo doorbiday abaartaan oo kale hadday dhacdo dadku waxay u baxsan jireen gaadiidka iyo wixii lamid ah oo awrta oo la magaranaysaa dadku magaranaysa ama gato ama magaranaysaa biyaha uu kusoo qaato oo kale awrtii intii ka macayd xagaagii baa la cunay oo magaranaysaa la suuq geeyey intii ka harsanaydna hadda waxa weeye ayagiibaa biyo dhaamin ah sidoo kale dadka booyadaa lagu tiirsanaayo n waxa weeye xoolaha lalahaa roob baa di'i doona oo waxa weeyaan deen biyo ku qaadi jiray booyadihiina hadda waxay k- la yidhi tii horeba hadda lama hayo in badan baa xoolihii tegay dadka hadda waxa weeyaan waxay wax gaareen ma jiraan laakiin aad iyo aad buu u nugul yahay haddaan alla naga soo gaarinna dad iyo dunyaba waxa weeye aad iyo aad baa loogu rajo xun yahay waxa weeye hadda ilaah qani ah baanu hoos joognaa
waxaan aada ugu mahad celinayaa idaacadda daljir oo na siisay fursaddan qaaliga ah si aanu uga warbixinno waxa deegaanka ka jira waxaan kaloo aada u jeclahay intaanan warkayga u gelin inaan u mahad celiyo guddiga gurmadka abaaraha ee heer gobol iyo culimaadudiinkii halkan noogu yimi taakuladii deg dega ahayd ee xagga biyaha ahayd oo wakhti aanaan u idin liidano na soo gaarsiiyeen walow aanu isleenahay aada bay u yarayd markaaanu dhibaatada baaxadda biyola-aanta ka jirta meesha aanu fiirino haddana dee meel kale waxna soo gaarsitay ma jirto intayna soo gaarsiiyen waa uga mahad celinaynaa waxaan isleeyahay ilaa kontomeeyo booyadood bay deegaanka godob jiraan iyo toolooyinkiisa kontomeeyo booyadood bay hadda u soo daayeen oo ay hore ugu soo daayeen oo deg deg ah oo ay yidhaahdeen bal waxa lagu sii joojiyo iyadana waan ka mahad celinaynaa aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa wixi kaleeto oo hadda naga soo gaaray ma jiraanin laakiin waxaanu ka hadleynaa maalintii ay noo yimaadeen iyo maantay deegaanka wax ku dhacay isbedel ballaaran maalintii ay noo yimaadeen dadku way kala deganaayeen oo reero walba tuuladii bay ku soo mareen ay deganaayeen annagana tuuladayada intii deganayd baa joogtay biyahana baro la yaqaan oo macluum ah bay ahaayeen oo laga biyo dhaamiyo waxaas way isbedeleen hadda deegaan walba waa laga soo guuro dhinacii kore oo xogaaga roobkaa ka da-ay waa lahayn waayo waa laga soo guuray biyaha riiggaasaa la soo aaday oo cadduunka korea la gafraday kuwii hoos jirayna way soo guureen oo iyaguna cadduunkay dhinaca soke ka soo kulaaleen laakiin nasiib darro qolona ma hiilin karto oo intay ceelka timaado xoolana kama waraabsan karto kamana dhaansan karto ilaa iyo intay culimmadu naga maqnayd ilaa iyo shan boqol oo qoys dad ka badan baa soo galay deegaanka oo yimid dadkaasu goobaha ay soo kala degeen waa cayiman yihiin shalay haddii biyo laga dhaaminayay godob cadduun iyo godba laysku tumay iyo galxagar iyo meesha la yidhaahdo cagaarna haddii biyo laga dhaaminayay maantay waxa biyodhaanku marayaa intaasoo sideediiya lix goobood oo kale lixdaa goobood waa sida tan kala go'da beer qaansoole aqalla tuka xugeed qamaan dalceeri bilcada dalceeri buur carro iyo cagaarantiiyo hadda intii kasii cuslaatay ee xoolihii badda ay ku soo kaxeen aad baad u mahadsan tahay nuur waa su-aal muhiim ah oo aada u wanaagsan waxaana laga yaabaa tii iigu darrayd inaan ahayd oo ay xusuusay haddeer waxaanu u baahannahay oo si deg dega dallada culimmada uga baahannahay iyo guddiga abaaraha heer gobol biyo caawayna loo sii daayo oo aanu uga baahannahay waagu hadduu beriyo intaa oo baroodo aan sheegay inay biyo tayaaniin waxaanu isku dayeynaa hadday biyahaasu dib naga dha nooga dhacaaniin annagu si kastaba aan yeelle inaanu dadka qaybo ka mid ah oo xaaladoodu ay sii hoos tahay annagu inaanu salaadii biyo u dhaamino waanu ku khasbaraanaynaa aada waxaan u salaamayaa nuur oo noo sahlay inaan ka hadalno galabtay idaacadda daljir saaka laerahay ha ka abaalmariyo waxaa farxad kale ii ah inaan degmada godob jiraan galabta idaacadda daljir aan ka hadlanno sida sheekh bashiir iyo oday cismaan ay sheegeen waxba ku siyaadin mayo si gaara waxaan ugu mahad celinayaa dalladda culummada oo degmada godob jiraan safar dheer u soo maray oo aada noo gacan qabtay oo hadda inta indhaha lagu kala qaado isbuuca kan na siiyey aada baan ugu mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa ilaahay inankii dadaalka ay noo soo galeen inay noo sii labalaabaan oo sida hadda odayaasha ku warbixiyeen naga soo gaaraan xaaladdu waa adag tahay sida odaguu sheegay dadkii hawdka saarnaa iyo dadkii deexda jiray iyo dadka cadduunka joogay aad baa hareeraha godob jiraan bay u yimaadeen dadkaasna waa dad aada u dhibaataysan waa dad jiilaashan sida la sheegay biyo ma dhaansan karaan xagga quudku waa ku yaryahay xagga maaragtay gaadiidka waa ka dhammaaday sida odayaashu sheegayaan waxaan rajaynayaa guddiga abaaraha heer gobol iyo heer culummada inay cabashada iyadaa tixgeliyaan nagu tixgeliyaan hadda runta markaan sheego aada iyo aada waxaa la leeyahay marakan waxaan ogaanay inay runtii noqotay culimmada puntland dadka ka daqnanaya dalka iyo dadka kuwaas waxay ahayd xubno ka mida guddi gaar ah oo u xil saaran xaalado abaareed oo ka jira deegaano ka mid ah gobolka nugaalsiiba miyi iyo tuulooyin hoos yimaada degmada gorob shiraan barnaamijku waa saakii dunida dhegeystayaal wuxuu idinka imaanaya suudi hadal jiray magaalada boosaaso haatan u diyaargarow xubintii wargeysaday waxay qoreen wariye xuseen cabdi jamcaale madar ayaa inoo diyaashay inaanu sujadin
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska new york times ee ka soo baxa waddankaasi maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay hay-adda sirdoonka ee waddanka maraykanka ee c i eda oo sheegtay in ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka ka dhacday si uu u soo baxo donald trump hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee c i eda ayaa rumaysan in ruushku uu u howlgalay si qarsoodi ah si uu u xoojiyo donald trump tartankii doorashada ee dalkaasi maraykanka warbixin lagu qoray wargeyska new york times ayaa sheegaysa in wakaaladda sirdoonka ay kalsooni sare ku qabaan in ruushku uu ku lug lahaa weerar dhanka internetka ah hase yeeshee kooxda master donald trump ayaa waxa ay beeniyeen hadalka c i eda saraakiisha ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay iska fogeeyeen eedeymaha ah in ay u dhaceen kombiyuutarada waddanka maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa amray in la baaro weerarro taxano ah oo dhanka internetka ah oo lagu eedeeyey ruushka intii ay socdeen doorashooyinkii maraykanka dadka u dhacay kombiyuutarada ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen sida wargeyska uu qoray iimaylada xisbiga dimuqraadiga iyo kaaliyo sare oo ka tirsan kooxdii hillary clinton markanna waa wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku qoray mucaaradka waddanka jarmalka oo ka hor yimid taageerada militari ee jarmalku siinayo dowladda sacuudi arabiya mucaaradka waddanka jarmalka ayaa si xooggan uga hor yimid dowladda oo qorshaynaysa in ay siiyaan tababar ciidamada militariga ee sacuudiga iyagoo ku tilmaamay in ay la mid tahay gargaar loo fidiyo argagixisada wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi jarmalka ursula van der layen ayaa waxa ay wada hadleen kana wada hadleen iskaashiga waaxda tababarka dhiggiisa waddanka sacuudi arabiya amiir ku-xigeenka maxamed bin salmaan oo ay ku wada kulmeen magaalada riyaad sida laga soo xigtay safaaradda jarmalka ee waddankaasi sacuudiga xisbiga bidixda ee waddanka jarmalka greenis ayaa su'aal geliyey go'aanka iyagoo farta ku fiiqay dagaalka lagu hoobtay ee yeman oo ay sacuudigu hoggaaminayso seven degladen oo ah afhayeenka xisbiga bidixda ayaa sheegay in sacuudi arabiya ay hogaaminayso dagaalka arxandarrada ah ee ka socda dalka yeman islamarkaana ay ka mid yihiin taageerayaasha ugu muhiimsan ee xabjirinta waddanka suuriya xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
xubinta wargeysyada waxay qoray waxaanoo diyaariya inoo soo jeedin weriye xuseen cabdi jamcaale madar haatana xubintii ciyaaraha iyo cabdiraxmaan yamin
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray kulamo xiise badan ay ahaayeen nadiga chelsea ayaa hal iyo eber waxay uga badiyeen nadiga westbrom albion lagu magacaabo waxaana chelsea ay hogaanka horyaalka ingiriiska shan iyo tobankii kulan ee la ciyaaray kula wareegtay toddoba iyo soddon dhibcood halka arsenaal ay kaalinta labaad ku jirto ay leedahay afar iyo soddon dhibcood liverpool ayaa waxa ay leedahay kow iyo soddon dhibcood nadiga manchester united ayaa hal iyo eber waxay uga badiyeen nadiga tottenham waxaana uu ahaa kulanka isbuucan ugu xiisaha badnaa waxaana goolka keliya kooxda manyu ay ku badisay u dhaliyey ciyaaryahan herdan makhrityan kaasi oo ciyaarta si wanaagsan uga dhex muuqday inkastoo kusoo biiritaankiisii markii hore ay dhaawacyo la degeen haddana waxay u muuqataa inuu haatan si wanaagsan kooxda manyu ula qabsaday southamptom ayaa hal iyo eber uga badisay nadiga mirsburg lagu magacaabo halka liverpool ay labiyo laba la gasheen nadiga westham united liverpool weli dhibca ayay sii luminaysaa dhan kale liigaha sbainna kulamo ayaa laga ciyaaray nadiga ebar iyo alevis waxay ku kala baxeen eber iyo eber halka nadiga zavilia ay saddex iyo eber uga badisay nadiga saltafigo lagu magacaabo waxaana saddexda goolba qaybtii dambe u dhaliyey ciyaaryahan vizente ebora kaasi oo bedel ku yimid nadiga zavilia ayaa haatan waxay kaalinta saddexaad ka soo galeen kala sarreynta horyaalka laliigaha sbain kadib shan iyo tobankii kulan ee la ciyaaray isbaanyool ayaa labiyo hal waxay uga badisay naadiga sporting khijon lagu magacaabo halka kulanka ugu xiisaha badan uu noqon doono naadiga atletico madrid oo booqan doona garoonka madrigal naadiga valerial ayay la ciyaari doonaan tababaraha kooxda chelsea antonio conte ayaa ka horyimid in xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi ingiriiska ay dhibco ka jiraan kooxdiisa kadib qaladaadkii manchester city iyo chelsea ku dhex maray garoonka itixaad stadium tababaraha reer talyaani ayaa arrintaasi isagoo ka hadlayay waxa uu sheegay in haatan aysan macquul ahayn in kooxdiisa dhibco laga jaro waana uu ka horyimid arrintaasi inkastoo kooxdiisu ay haatan hogaaminaysa horyaalka ingiriiska
xubinta ciyaaraha unoo soo jeedin weriga cabdiraxaan yeman ee u dambeysay barnaamijkeena subaxnimo ee saaka dunida anigu cabdi cumar gediya idinla socodsiinaya barnaamijku saaka wuxuu idinka imaanaya suudiya hadal jir eebboosaaso tan iyo kulan dambe nabadgelyo